shacabka ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa door weyn ka qaatay dhismaha wadooyinka magaalada kuwaasoo ka kooban saddex qaybood oo kale ah wejiga koowaad oo dhismihiisa lasoo gabagabeeyey haddana shaqeeya wejiga labaad oo dhismihiisu hadda socdo heer gebagaba aramaraya iyo wejiga saddexaad oo aan weli la bilaabin bulshada ayaa dowladda hoose kala shaqeeyey bannaynta wadooyinka xirnaa iyo fududaynta dubinta guryaha wadooyinka soo galay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa bulshada kismaayo ku ammaanay sida ay maamulka dowladda hoose ugala shaqeeyeen dardargelinta dhismaha wadooyinka waxauna intaasi ku daray in hadda ay caqabad ka taagan tahay meelihii biyomareenka magaalada ahaan jiray oo dhismayaal laga dhisay kadib burburkii dowladdii dhexe ee dalka loona baahan yahay in arrintaasi xal loo helo haddii ayna jirin tacaamulka ama mucaamalada wanaagsan ee shacabku ay la yimaadeen iyo maamulku ilaa heer degmo oo meelaha waddadu ku soo aaday iyo dadku sida degmada maamulkeeda juhdiga ay bixiyeen iyo dadka shacabkii dareenka ay ka qabeen ee qof waliba uu xataa iyagoo wax loo celin lahaa qaarkood ay soo istaageen maya soo wadda ma maraysaa intaa ha la iga dumiyo diyaar baanay oo wax wax weyn u taraya shacabka laftirkiisa arrintaasi waxtar bay leedahay qiimayn bay leedahay taxgelin bay leedahay waxaa haddan loo dhiman kismaayo caqabadda ugu weyn ee haysataay waa biyo fadhiisa sababtoo meelihii biyuhu mari lahaayeen oo dhan waa la degay muddadii burburka ahayd ee dowlad la-aanta ahayd waxay sababtay in dhulkii drinijka laga samayn lahaa dhulkii biyuhu mari jireen magaalada naqshadeedii wax badan laga bedelo oo waxaad arkaysaa xataa tuubadii ay mari jirtay hadda warshadda qashinkeeda oo kale hilibka uuska uu mari jiray intii la googooyo oo la jabiyay oo dhul laga wada dego la wada cabirta taasaa markaa waxay tahay waxa caqabadda iyo mixnadda ugu badan abuuraya waa iyada waxa sababta keenaya maanta waxaa laga hadlayay faystuuga waxaa loo baahanyay bal inta drinijka qaab loo samaynayo meesha qashinku marayo la helayo in meelaha qaarkood lagu sameeyo godad laga indilaaqo markaas ay biyuhu laga qaadi karayo ama markaas baabuur ha lagaga jiido ama ha loo sameeyo taa waxaan rabnaa iyadana qolada howlaha guud iyo maamulka degmada iyo kulligood in laga wada shaqeeyo dan guud wixii ay gashay dan guud baa gashay dadku inay waddadan helaan wixii loo mari karo o dhan waa in loo maro meelaha loo asteeyo in godad laga qodo oo biyaha loogu talagalay inay lagu uruuriyo si markaa ama toos fiilo looga qaado oo tubooyin loo sameeyo ama loo tiiri karo waa inay shacabku ku talagalaan oo ay si voluntaria barnaamijka uga qayb qaataan dhulka dowladda iskale mar walba waxa dan caama ayaa waxay ka muhiimsan tahay wax kastoo dan khaasa sidaa daraaddeed mar haddii dhulka ay dowladdu leedahay haddana qofka degan lagu tixgelinayo waxaa tixgelin sii mudan duruufta taalla iyo waxa loo baahan yahay sida xal looga gaadina taasaa asala wadooyinka laamiga ah ee yeelatay degmada kismaayo ayaa ku yimid wadashaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa shacabka ku nool degmada kismaayo iyo dowladda